waa hees howleedka isku maaweeliyeen xilliga shaqada hablo baranaya farsamada gacanta magacaygu waxaa waaye xamdi ibraahim mursal waxaan joogaa xaalada dhadhaab gaar ahaan iyo koobto waxaan wax ka bartay hay-adda halgan waxaan bartay dharkariska sidii rinjiga loo kala habeeyo xirfad aan ku shaqaysan karo noloshii horumar aan ku gaarsiin karo ayaan bartay halkan waa xeraday fatuud dumar da-dooda u dhexayso saddex iyo toban ilaa sagaal iyo toban jir ayaa lagu barayaa farsamada gacanta magacaygu waxaa la dhahaa nuurta ibraahim mursal waxaan joogaa harada dhadhaab gaar ahaan ifito waxaan bartay karis sida loo kariyo rinjiga kala nooc ah xirfad oo ku shaqaysan karo nolosheeda horumar ku gaarsiin karo magacii waxaa la dhahaa nimco maxamuud maxamed waxaan wax ku bartay dharkaris iyo waxyaaba rinjiga si loo kala habeeyo waxaan hadda nolosheena heer horumar aan gaarsiin karo ayaa bartay waanu qanacsanahay waa afartan gabdhood oo muddo lix bilooda lasoo bariyay hagaajinta dharka loo yaqaano tayandhayga xamdi cabdi xuseen waxaan ka bartay karkaris sidii loo habeeyo rinjiga kalarka sida loo habeeyo nolosheen horumar inaan ka gaaro rabo galaaska ayaan soo galay waxaana socda cashirkii la siinayay ardaydan
maanta waxaan iskugu imaanay nin walba wuxuu bartay inaan fiirino iyo waxaa ka faa'iidaysateen waana ku faraxsan waxaa keentay naqshado cusub oo xataa qaarkood ah inta laydinka barin sidii saaka laydin sheegana inaan mar walba imaanayno wiigi maryahan saa u karsan quruxda sooma artaan awal ma garanayseen marka waxay samaysiin isniintii ilaa iyo jimcadii meeshana imaanaysa hablahan oo aan horay wax u soo baran hadda waxay ku faraxsan yihiin tacliinta la siiyey magacayga mahado mustafa aadan mustafa aa la dhahaa maasha allah maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama hay-ad aan ku biiray halgan gruubkeenna gaalshan waaye maasha allah maanta waxaan bartay dharkariska sida oo kalarada loo kala habeeyo maasha allah waxaan joogaa ifitoo maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay nolosheyda wax badan ayaan ka bedeli karaa maasha allah inaan horumar gaarina waan rajeynaya magacayga bilaarey habeewey raali inkastoo geedkanaan faraxsana maadaama dadkinta ay bareen gaalshan halgan faraxsan geed walkastoo ay bareen dalkaryowka sida dhartolen hagajoos
guurka degdega gudninka fircooniga iyo caqabado kale ay qaarkood la kulmeen balse hadda waxay taageero ka heleen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka magacaygu waa batuulo mustaf cali maanta waa faraxsanahay garoobka gaalshan waana caawiyeen maanta waxaan baranay dharkariska sidii kalaraha loo marinay silii kariyay wax walbaa ku baran maanta meesha waa ku faraxsanahay inkastooy qaarkood aada u daayar yihiin haddana waxay ku faraxsan yihiin xirfadda ay barteen magacagii ifdi cabdiwaxid maxamed maanta waa faraxsan yahay maxaan baraday dharkaris hay-adda halgelin waana caawisay gruubkaana gaalshan waa maxaasan yahay waxaan barnaa maanta dharkarisa dhartaha loo kari hayeesaari raangaha loo kala hagaajisa maasha allah maanta waa faraxsanahay macalimiinta wax soo baray ayaa ka sheekeeya waxyaabihii ay barteen ardaydan waa yaasmiin nuur sabriya waxaan ka mid ahay shaqaalaha halgan halgan c b o waxaan ka fulinaynaa barnaamij la dhaho gaalshine oo gabdhaha dhalinyarada da-da u dhexeysa toban iyo afar jir ilaa toban iyo sagaal jir aan tababar ugu qabanaa ifatuu gabdhahaas waxyaabo badan aan kala hadalnaa tababarkii markuu u dhamaadana waxaan barnay dharkariska dharkariskaasoo ka caawinaya biri siday noloshooda ku maareyn lahaayeen hadday u baahdaan lacag iyo hadday wax kalaba u baahdaan marka xirfado kala duduwanaan barnaa gruubkeen hadda ugu horreeyay waxaan barnay dharkariska insha allah kuwo kalena waxaan rajeyneynaa inaan barno cilaansaarka iyo dharkaris kala naqshado kala duduwan waana kuwaan gabdhahan wax barno waxaan ku faraxsanahay in gruubkeena ugu horeeyay ee dharkariska si fiican ay u barteen oo haddana ay soo bandhigeen siday dharkooda u kariyeen si fiicanayna u kariyeen waa saare axmed xasan waxaan u shaqeeyaa helgan mentaya ahay gabdhahana tababar inta ugu wadnay muddo lix bilood ah waxaan barnay dharkariska iyadoo dharkariska taasoo noqonayso fursad shaqo oo ay ku shaqaysan karaan oo anfacayso mustaqbalkooda waxyaalo badan oo ay ka seenin oo ay barteena jira sida oo markay dhibaato soo gaarto halkay kala xiriiri lahaayeen g b v waxaas magacayga waxaa faraxyo maxedin ibrahim waxaan kamid ahay shaqaala oo yeersimeyntaas aan ahay marka muddo lix bilood aan gabdhahan wax soo barnay waxyaalo badan oo bulshada ay waxba ay ka aqoonin aan soo barnay sida oo g b v alimarin camal waxyaalo badan oo maadaama wada ay ku cusub yihiin kamka waxyaalo badanaa jirtaa oo ay la kulmi karaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab